bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlah رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam أbu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى bab ma jaءa fi اlmashyi أmama الجanaaزة baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baab yahay jaa-a ku yimid fi lmashyi socodka amaama aljanaasati janaasada horteeda la socdo baabkan iyo labada baab ee ka dambeysaba wuxuu uga hadlayaa janaasada marka la sagootinayo xaggee laga socona wuxuu keenayaa axaadiid hore in laga socday tilmaamayso sanadkooduna khilaaf iyo uu ku jiro iyo baab dambe oo gadaal in laga socdo sheegayo xadiidkiisu uu daciif yahay axaadiid kale oo uunan sheegin oo baabka ku saabsanna waa jirtaa oo qofka raakibka ee gaadiidka fuushan meesha uu ka soconayo iyo ku tacalluqdo qaala alimaamu abu ciisa raximah اllah xadahanaa qutaybatu wa huwa bnu saciid wa axmed bnu maniic wa huwa abu jacfar albagawiyu وإسxاaq بن mنصuر whuwa إسxاaq بن mنصuر بن بهrاm الkwsج ومحmud بن غylan whuwa الmrwزي qaluu xadaثna سfyاn بن عuyaynة عn الزهriي عn sاlm عn أbيهi qaala raأyt النaبy slى الlه عlيه وsلم nbigaan arkay وأbا bkri iyo أbu bkr وcmra iyo cmar ymshuna أmaama الجinاaزةi جanaaزada horteeda iyagoo socdaan ayb xadiidkan marka riwaayadan sufyaan bnu cuyayna waa rafciyey oo zuhri can salim can abiihi qaala ra'aytu nabiya sala alla ly slam sidaasuu yidhi asxaabta zuhri marka qaarna xadiidkan waxay ka dhigeen mursal oo zuhri can inabiy sal ll ly slam ay ka dhigeen qaarna sidan ayay u wariyeen aimada marka tarjiixdeeda waa isku khilkhilaafeen laakiin ibnu cuyayna keligiis ma aha cidda xadiidka hadda musnad ka dhigtay rag fara badan baa saasoo kale u wariyay wuuna keeni doonaa qaarkood ayb qaala xadaana alxasan bnu caliyin alkhalaal qaala xadaanaa camr bnu caasim can hamaamin wahuwa whuwa hmaam bnu yaxya alcawdiy can mansuuri wabakrin اlkuufiy waziyaadi wasufyaana kulhm yadkuru anahu samicahu min الzuhriyi dhammaan waxay sheegayaan inay zuhri ka maqleen can salim bni cabdillaahi can abiihi qaala raأytu الnabiya sal ا l slm waaba bakri wacumara ymshuuna amaama اljinaaزati halkan marka ibnu cuyayna mutaabaca mutaa wuxuu keenay dadkii mutaabaceeyey bakr alkuufi ziyaad mansuur saddexdooda mansuur iyo bakr iyo ziyaad saddexdaba sufyaan ay mutaabaceynayan iyagoo zuhri ka warinaayo xadiidkana musnad ahaan ayay u wariyeen qaala xadaanaa cabdu bnu xumayd qala akbarana cabdالrazaaq wahuwa bnu hamaam qala akbarana macmaru can الzuhriyi riwaayadii macmaraa timid hadda mar qaala kana الnabiyu sal ا ly slam waabuu bakri wacumaru yamshuuna amaama اljinaazati janaazada horteeday socon jireen qaala الzuhriyu waakbaranii saalimu ana abaahu kana yamshi amaama اljinaazati saalim wuxuu ii sheegay aabihii ibnu cumar inuu socon jiray janaasada horteeda riwaayadan marka middan marfuuca ahna waa mursala leanna zuhri baa wuxuu yidhi can izuhriyi qaala kaana nabiyu zuhri waqtigaa nebigu janaasada horteeda uu soconayo miyuu joogeyna ma joogin waa mursal marka nebigu wax u idaafeyna ayb riwaayadii macmarna waa taas waa riwaaya mursala macmar iyo marka waxaa iskhilaafay ibnu cuyayna macmarna ragga zuhri ugu horeeya u ka mid yahay malik baana waafaqay macmar oo xadiidkan muwadaa wuxuu ku jira isagoo mursal ah ibnu cabdilbarna wuxuu yihi ruwaatu lmuwaa haakada rawow xadiidkan sidaanay u wariyeen laakiin maalik iyo macmar labadoodaba arday ka warisaa jirto iyadoo isagoo musnad ah marka macmar iyo maalik riwaayaadka looga warinayo waa laysku khilaafay ardadooda qaarna musnad ahaanay uga wariyeen qaarna waxay uga warinayaan mursal ahaan marka riwaayaadka musnadada ibnu cuyeyna waa waa xoojinaya qaala wafi lbaabi can anas ayb qaala xadiidu bni cumar haakada rawaahu bnu jurayj xadiidka ibnu cumar ee hore sidaabuu ibnu jurayj u wariyey waziyaad ibnu sacdin ibnu jurayjaa lagu soo daray wغayr waaxidi can الزhriyi can saalimi can abihi naxwi xadiiثi bni cuyayna warawaa macmaru wayunus bnu yaziida wamaaliku saddex waaweyn waay raggan oo asxaabu zuhri ragga ugu waaweyn dabaqada hore waay maalik iyo macmar iyo yunus bnu yaziid alayli wغayruhm min alxufaadi can الzuhriyi ana الnabiya sal ا ly slam kana yamshi amaama اljinaazati waahlu اlxadiidi ahlu xadiidka kaanahum waxaad moodaa yarawna inay arkaan ana alxadiida almursala xadiidka mursalka fii dalika kan kaagaas marka aan ka hadlayno asaxu inuu ku asaxnimo badan yahay oo midda mursaladay xoojinayaan ahlu xadiid ya qala wasamictu yaxya bna musa yaqulu samictu cabdالrazaq yaqulu qala bnu اlmubaarak xadiiثu الzuhriyi fi hada mursalu isagoo mursalka ah asaxu min xadiiثi bni cuyayna xadiidka ibni cuyayna waa ka asaxnimo badan yahay yani zuhri ibnu cuyayna maaha waxays haystaa zuhri waa sheekhiiba ee marka zuhri ibnu cuyeyne uu ka warinayo iyo marka mursal ahaanta looga warinayo marka mursal ahaanta asxnimo badan qaala bnu lmubaarak wa ura bna jurayjin akhadahu can ibni cuyeyna waxaanan u malaynaya ibnu jurayj isagu inuunan xifdinine ibnu cuyeyne un inuu ka qaatay marka hadday caddaato inuu ibn ibnu jurayj ibnu cuyeyne ka qaatay riwaayada ibnu mutaabaca isaga ma noqon kara marka ila waa nafsuhaa waa midda oo werinayo waa ibnu cuyayna laftiisa warawaa hamaamu bnu yaxya hada alxadiida can ziyaadin huwa bnu sacd wa mansuuri wa bakrin wa sufyaana watii uu soo sheegay can الzuhriyi can saalimin can abihi wainamaa huwa sufyaanu bnu cuyayna rawaa canhu hamaamun ibnu cuyayna yani hamaam hamaam ibnu cuyayna unbuu markaa ka wariyey waa ibnu cuyayna un waxaa yani udub dhaxaadka u ah dadkan musnad ahaanta u warina ayb qaala wاkhtalafa ahlulcilmi marka mas'aladii riwaayatan halkaas uga baxay waxay riwaayada iskhilkhilaafsanaayo ee bayhaqi iyo ibnu cumar iyo waxaan ujeedaa ibnu cabdilbar iyo bayhaqi iyo a'immada qaar badan oo kamidana waxay yidhaahdeen alxadiidu saxa mursalan wa musnadan mursal ahaanna waa u ansaxay musnad ahaanna waa u ansaxay ayb marka maxaa laga qaadanaa qaala wاkhtalafa ahlu lcilmi fi lmashyi amaama aljinaazati ahlucilmiga way isku khilaafeen socodka janaazada horteeda la soconayo dadka sagootinaya ay soconayaan fara'aa bacdu ahli lcilmi waxay arkeen min asxaabi nabiy sal ly slam iyo wagayrihim ana almashya amaamaha afdal horteeda in la socdaa inay fadli badan tahay wahuwa qowlu shaaficiyi wa axmeda waa imaamu shaafici imaam axmed qowlkoodii waay saas waxayna yidhaahdeen macno ahaan ee dadkan janaazada sagootinayo erga waay meydkan ayay erge ka yihiin ergaduna waa ka hormartaa qofkay erge ka tahay marka in la hormaraa macnahaasna waa ku jiraa bay dhaheen fuqahadu ayb qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhana wahuwa abu muusa zamin qaala xadaanaa moxamed bnu bakrin qaala xadaanaa yunus bnu yaziid can الzuhriyi can anas bni maliki qaala kana nabiyu sal ly slam yamshi amaama aljinaazati wa abu bakrin wa cumaru wa cuhmaanu wuxuu soconayay nebiga janaasada horteeda abubakar cumar cuhmaanna sidoo kale marka yuunus ibnu yaziid hadaayey min min xadiidi bni cumar isagu musnad ahaan wuxuu u warinaya mursal ahaan maalik iyo waafaqsana riwaayadan marka hadda min xadiidi anas waay min xadiidi anas weeyaan wuxuu waafaqay markan yani wuxuu warinayaa marka anas musnad ahaan uga warinaya qala sأlt mحamdا عan hada الxadiiثi bukhaari baan xadiidkan su-aalay faqaala hada xadiiثu weeyaan akhطأa fiihi mحamed bnu bakrin ayaa ku gafay ayb laakiin waa la mutaabiceeyo daxaawi wuxuu keenay riwaayo rabiic aljizi rabiic bnu sulaymaan aljizi iyo wbnu abi dawuud qaala qaala xadaثna abu zurca qaala akhbarana yunus bnu yaزid bhada اsnaad marka maxamed ibnu bakar keligiis maaha riwaayadaas baa marka jirta wainamaa yurwaa hada can yunus baa laga warina can الzuhri ana الnabiya sal l slam nebiga iyo abaa bakrin wacumara kanuu yamshuuna amaama اljanazati qaala الzuhriyu waakbaranii salimu ana abahu kana yamshi amaama اljanaza xadiidkii hore oo kale waayu leeyahy marka anas soo gelintiisa waxaa asxaabu yunus maxamed ibnu bakrin ayaa wariyey buu leeyahay waana gafay laakiin waa la mutaabiceeyo daxaawi mushkilul aathaarka waa wuu keenay oo rab rabiic aljizi ibnu abi dawuud yani min dariiqi abi zurca marka abu zurca mutaabiceeyey ayb bayhaqi wuxuu ku yidhi qaala albayhaqiyu fi lkhilaafiyaat moxamed bnu bakrin albursaaniyu hiqat weeyaan miman ida nfarada bishayin qubila minhu oo hadduu isaga xadiid la gooni noqdo waa la aqbalaa ayb kayfa waqad taabacahu calaa dalika see xaalku noqonaa iyadoo uu ku mutaabiceeyey bakru bnu mudar wa abu zurca waa kaas marka riwaayada abu zurca bakru bnu mudar iyo abu zurca mutaabiceeyeen wa wahbullahi bnu raashid iyo intaa wahbiyo wawahb bnu raashid saddex mutaabaca saddex qof ayaa sidan oo kale u wariyey walidalika marka xadiidku waa saxeix ayb darxu tahriibka siyadaas oo kale uu tilmaamay xaafid waliyuddiin alciraaqi qaala marka wuxuu yihi qaala muxamedun wahada asaxu ayb janaazada marka qofka lugeynaayo inuu horay ka socdo saasaa fiican bacd alaxaadiidna waxay soo aroortay iyadoo iska ah haddaad doonto hore ka soco gadaal ka soco marba haddaad lugeynayso raakib haddaad tahay ood gaadiid fuushan tahayna waaraakibu yamshii khalfahaa raakibku gadaalow soo socona isaga haddaad baabuur waddo iyo haddaad gaadiid saaran tahay raakibku waa gadaal ninka lugeynaayo horaa loo sumeeya qaala baabu maa jaa fi lmashyi khalfa aljinaazati jinaazada gadaasheeda in laga socdo xagga dambe xaggii hore marka uu ka hadlay qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan huwa almarwasiyu qaala xadaanaa wahb bnu jariir huwa wahb bnu jariir bni xaazim can shucbata can yaxya imaami bani taym illaahi kan waxaa la yidhaha yaxya bnu cabdillahi bn alxaari aljaabir yaxya bnu cabdillahi bn alxaari aljaabir layin lxadiid marka dacfi baa ku jira can abi maajidin abu maajid magaciisa caaid ibnu nadlah caa-id ibnu nadlah ayaa la yidhaha majhuulun waa majhuul isagana nin daciif ay majhuul baa ku jira can cabdillaahi bni mascuudi qaala saalana saalan sa'alnaa rasuula allahi sala ll ly slam nabigaan su-aalnay sa'alnaa rasuula allahi sala ll ly slam nabigaan su-aalnay can ilmashyi khalfa aljanaazati socod janaazada gadaasheeda lasoo socdo qaala maa duuna alkhabab qaala wuxuu yidhi maa duuna alkhababi ruclayn wax yar ka hoos ayaa la soconaa janaazada markaa la la wado si aan orod ahayn khababku waa waa ruclaynta wax ruclayn xoogaa yar ka yar ayb fain kaa markaa ruclayn wax yar ka yar macnaheedu waxay tahay waa waa un dadaal socodkan oo dadaalka waa la dadaalinaa socodka fain kaana khayran khayr haddii uu yahay waxa ka horeeya cajaltumuuhu waad u dadejinaysaan wain kaana sharan hadduu yahayna falaa yubacadu ilaa ahlu nnaar lama fogeeyo ilaa ahlu naarka unbaa la fogeeyaa ayb intan hore marka de waa qisada xadiidkii nebigu isracu janaazada la degdega hadday fain taku saalixatan fakhayran tuqadimuunaha khayr baad u hormarinaysaan ayb haddii kalena fasharun tadacuunahu can riqaabikum ayb falaa yubacadu ilaa ahlu naar aljanazatu matbuucatun janaazada waa mid la raaco walaa tatbacu iyada wax ma raacdo marka janaazada waa la raacaada maxaa laga fahmaa marka gadaalaa laga soo socdaa w maxalushaahidka marka meeshaan aljanazatu janaazada matbuucatun waa mid iyada la dabagelayo la raacayo walaa tatbacu iyada wax ma raacayso laysa minhaa man taqadamahaa ma aha oo ka mid ahaan maayo man taqadamahaa qofkii ka hormaro iyada ee ninkii ka hormaray janaazada ma ahan dadka janaazada la socdo ayb waa nin socod kale ku jiro laakiin xadiidkan waa daciif oo ninkan daciifkaabaa ku jiro iyo abu maajid oo majhuul ah tii horaa ka xoog badan marka qaala hada xadiidun gariibu laa nacrifuhu min xadiidi cabdillahi bni mascuud ila min hada lwajhi wejkaanun baan ku ognahay qaala wasamictu moxamed bna ismaaciil baan maqlay yudacifu xadiida abi maajid hada bukhaari oo xadiidkan ibnu abi maajid daciifinayaan arkay wa qaala moxamedun wuxuu yihi qaala alxumaydiyu xumaydi waa abu bakr alxumaydi qaala bnu cuyayna ibnu cuyayna wuxuu yihi qiila liyaxyaa yaxya bnu saciidin alqataan baa waxaa lagu yihi man abu maajidin hada abu maajidkan yaa waayaan eli qaala wuxuu yihi طaa'irun طaara faxadaanaa waa mid soo duulay oo xadiidkan uun sheegay lama yaqaanu ka wadan shimbir xadiidkan sheegay kadibna duulay oo kale oo aan la aqoonin yani waa majhuuloo ka wadan طaa'irun طaara faxadaanaa shimbir duulay oo noo sheegay waa warkan yani waa war aan salsaasa lahayn qaala wqad dahaba bacdu ahli اlcilmi waxay ku tageen min asxaabi الnabiy sal ا l slam wagayrihim ilaa hada kan xanafiyadana sidaan ku tagtay gadaal in laga socdo ra-ow waxay arkeen ana almashya khalfaha afdal gadaasheeda in laga socdaa inay fadli badan tahay wabihi yaqulu sufyaan thawriyu wa isxaaq waabu majidin rajulu majhuul walahu xadiiثaani can ibni mascuud ninkan waa majhuul ibnu mascuudna sidiisa laba xadiid uu ka wariya hawshoodii waay marka iyaga xufaad waay waa yaqaanaan inta xadiido ibnu mascuud ka wariyey waa garanaya wa yaxyaa imaamu bani taymi illaahi hiqatun weeyaan isagu tirmidi marka ninkan sidaasuu ku xukumay ayib isagana laftiisa ibnu xajar layin lxadiid ugu tarjamay yukna abalxaaris ayaa lagu kunyeeyaa wayuqaalu lahu wayuqaalu lahu waxaa la yidhaha yaxya aljaabir wyuqaalu lahu yaxya almujbir ayضa wahuwa kuufiyu rawaa lahu shucbatu wa sufyaanu الthawriyu wa abulaxwas wa sufyaanu bnu cuyayna u wariyaan ayb iyagaa ka wariya qaala baabu maa jaءa fi karaahiyati الrukuubi khalfa اljinaazati janaazada gadaasheeda in la gaadiid la fuulo nicidda la nacay oo in la lugeeyaa ka fiican gaadiid in la fuulo qaala xadaanaa caliy bnu xujrin hadda gaadiid haddii meeshu dheer tahay oo hadda sidaa hadda jirtoo kale laga maarmi maayo marka ilaa ilaa haddii kale qofka maalin oo dhan ma dan dantiis waa dhume hadduu lugeeyo janaazadii la lugaysiiyo waa qubuuruhuna ay aada u dheeryihiin laakiin da berigii hore magaalada magaalooyinkuna waa iska yaraayeen qubuuruhuna daafaha iska ahaayeen qaala xadaanaa caliy bnu xujrin nebiguna inuu u socday buu keeni doonaa oo gaadiid raacay janaazo isagoo qal xadaanaa caliy bnu xujrin wahuwa sacdiyu qaala akbaranaa ciisa bnu yunus can abi bakr bni abi maryam wahuwa daciifun gurigiisaa la xaday fakhtalata kutubtii waxbaa laga xaday markii dambe waa isku dardarnay oo axaadiista uu warinaya xifdi sidaas uma lahayn ayb can rashid bni sacdin wahuwa lmuqri hiqat kahiiru lirsaal can thawban qaala kharajnaa maca nabiy sal l slam nabigan la baxnay fii janaazatin fara'aa naasan dad buu arkay rukbaanan gaadiid fuushan faqaala wuxuu yidhi alaa tastaxiyuun war miyaydnan xishoonaynin ina malaa'ikat allahi ilaahay malaa'igtiisa calaa aqdaamihim yacnii gomadahooda lugahooday ku socdaan ay yamshuuna calaa aqdaamihim wa antum idinkuna calaa duhuuri dawaab idinkuna gaadiid dhabarkiis ayaad saaran tihiin malaa'igtiina waa lugaynaya miyaydnan ka xishoonaynin arrintaas qala wfi lbaabi can اlmugiiraةi bni shucba wajaabir bni samura qaala xadiidu thawban qad ruwiya canhu mawquufan mawquufahaan waa looga wariyey bayhaqi wuxuu yidhi almaxfuudu waqfuhu waxaa maxfuud ah xadiidkan mowquufnimo bukhaarina wuxuu ka sheegay inuu yidhi ana almawquufa asaxu waa marka min kalaami thawban ayb haddana isagoo sidaasa yaa yanii isnaadku dacfi uu ku jiraayo abubakr ibnu abi maryam baa ku jira baabu maa jaءa fi الruksati fi dalika wuxuu ku yimid arrintaa ruksadeeda oo ah in gaadiid la raaci karo janaazada marka la sagootinayo qala xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna abu dawuud huwa الطayaalisiyu qala akhbarana shucbaة can simaaki bni xarbi qala samictu jaabira bna samurata yaquul kuna maca الnabiy sal اه l slam nabigaan la jirnay fii janaazati bni daxdaax ibni daxdaax janaazadiisa wahuwa calaa farasin nebiguna uu faras saaran yahay lahu isaga u laa yasca ordaay wa naxnu anaguna xowlahu agaarihiisaan nahay wa huwa isaguna yatawaqasu bihi ou la boodaayo faraska isagoo markaa isaguna uu la boodayo gaarkan ka soconnaa nebiguna farasoo wataa waa la boodayaa faraska ayb xadiidkan marka wuxuu daliilu yahay janaazadii in gaadiid la raaci karo ayb waana isnaadku waa xasan qala xadaثna cabdullahi bnu صbax alhaashimiyu qala xadaثna abu qutayba can اljarax jaraaxan marka waa wakiic aabihiisu aljaraxu bnu maliix alru'aasiy saduuq yahim can simaakin can jaabir bni samura ana nabiya sal l slam itabaca janaazata bni daxdaax ayuu raacay maashiyan isaga oo lugeynaya warajaca calaa farasin faras buu kusoo laabtay xadiidkan marka riwaayadan waxay leedahay markii hore lugow ku baxay ee marka dambe waay markuu gaadiidku soo raacay qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix ayb abu qutaybaha xadiidka ku jiro waa salmu ayb waa salmu bnu qutaybata shaciiri wahuwa saduuqun qaala baabu maa jaءa fi lsraaci biاljanaazati wuxuu ku yimid janaazada in lala degdego qala xadaثna بن أحmed بن منيع qala xadaثna بن عuyaynة عn الزهriي أنhu samca سacيid بن المسyب عan أbي هurayرaةa yblغ bه النaبy sl اه عل sلم isagoo nabiga gaarsiinay qaala asrcuu bاlجanاaزةi جanاaزada la degdega fain taku khayra haday khayr tahay fain taku haday tahay khayra تqadimuunaha khayr inaad u hormarinaysaan iley ayb fain taku haday yacni wanaagsan tahay khayran ayaa tuqadimuunaha ilayhi u horumarinaysa wain taku hadday sida kale tahayna sharan shar ayaa tadacuunahu ka dejinaysaan can riqaabikum qoortiin qaala wafi lbaabi can abi bakrata qaala xadiidu abi hurayrata xadiidun xasanu saxiix dedejintan marka waxaa laga wadaa in la dedejiyo diyaargarayntiisa oo aan la daahdaahimin se dedejintii waxaa laga wadaa hana la dedejiyo oo hala diyaar gareeyo si deg dega marka la wadana socodka hala dadaaliyo sidaas dambe haddaan laga baqaynin meydka aan wax kale looga cabsanayn in la dedejiyo la dadaalo marka la soconayo haddii laakiin looga baqaayo meydkii inuu dhaqdhaqa yacnii xarakadaas iyo dhaqdhaqaaqaas inay wax ka yimaadaan iyo haddii laga baqaayo dhiig iyo ma dhacaan iyo inay wax ka imaadaan haddii laga baqayo oo kale ayar baa la isaga socodsiinaa markaas ayb xadiidka qaarna waxau sheegay janaazadaaba dhahaysa marka riwaayadka qaarna waxay tilmaamayaan janaazada lafteedaa dhahaysa qadimuunii qadimuunii ihormariya ihormariya wain taku hayra dalika haddaynan fiicnaynna qaalat yaa weylahaa ayay leedahay war hooggeeda ah ayna tadhabuuna bihaa xaggeed la aadaysaan xaggee ii wadaan sidaasuu dhahayaa ka kalena nebigu wuxuu yidhi cid kastaa maqlaysa bani aadamka iyo jinniga marka laga reebo qaala baabu maa jaa-a fii qatlaa uxudin wa dikri xamza dadkii uxud lagu dilay wixii ku yimid iyo xamza qisadiisa wixii kusoo arooray qaala xaddatanaa qutaybatu qaala xaddatanaa abu safwaan huwa cabdullaahi bnu saciid ibni cabdilmalik alumawiy hiqatun can usaamata bni zaydi can ibni shihaab wahuwa zuhriyu can anas ibni malik usaamahan dabcan saxaabiga ma noqon karo waa usaamatu bnu zayd alleyfi weeyaan can anas bni malikin qaal ataa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigaa yimid calaa xamsata buu kor yimid yowma axud fawaqafa calayhi waa kor istaagay fara'aahu wou arkay qad muhila bihi isagoo dhaawacyo aad u daran ay ku yaalaan oo aan la garan karin xataa tamhiil lagu sameeyey faqaala wuxuu yidhi lowlaa an tajida safiyatu fii nafsihaa haddii aanan ka baqaynin safiyo inay dareento nafsadeeda dhexdeeda safiyana dee nebigu eedadiisu safiya bint cabdilmualib xamzana waa la dhalatay walaashiisa haddii aanan safiyo ka baqaynin lataraktuhu waa ka tegi lahaa xataa ta'kulahu alcaafiyatu ilaa ay ka cunto dugaagu ka cunto xataa yuxshara yowma alqiyaamati min butuunihaa ilaa qiyaamaha laga soo xashriyo la keeno dugaaga calooshiisa laga soo bixiyo qaala wuxuu yidhi suma dacaa binamiratin go- ayuu u yeedhay fakafanahu fiiha waa ku karfaniyey fakanat idaa muddat calaa ra'sihi badad rijlaahu maradaa waxayd haddii la jiido oo madaxa dhankiisa loo jiido badad rijlaahu lugihiisa muuqanaya waidaa muddat calaa rijlayhi labadiisa lugood haddii lagu jiido xaggeedana badaa ra'suhu madaxiisa muuqanaya qaala fakahura alqatlaa dadkii la dilay baa batay waqallat ithiyaabu dharkiina waa yaraadeen qaala fakufina alrajulu waalrajulaani wahalaathatu fi thawbi lwaaxid nin iyo labo iyo saddex baa mare lagu karfaninayo ta loo kala xoogaa wax lakala xijiyo xooga qaala fakufina uma yudfanuuna fii qabrin waaxidin baa lagu duugayay qaala fajacala rasuulu llahi sala ll ly slama yas'alu canhum nebigu wuxuu gudagalay inuu su-aalayo ayuhum akharu qur'aanan yaa qur-aan qaadasho badnaa oo qur-aanka aada u yaqaanay fayuqadimuhu ila alqiblati qiblada kaa ayuu xaggii u hormarinayay dhanka qiblada kan qur-aan akhriska badan buu ku hormarinayay faqaala fadafanahum rasuulu llahi sal ly slam nebiga waa duugay walam yusalli calayhim mana ku tukanin ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dhowr mas'alaba hal karfan in laba qof lagu karfanin karo hadday duruuftu keento god in laba qof lagu duugi karo iyo saddex markaa lagu duugayana qiblada ninka ugu diin badanoo ugu qur-aan aqoonsho aqoonis badan yaa lagu hormarina waxaa kaloo laga qaadanayaa qofka shahiidka inaan lagu tukanaynin qofka shahiidka inaan lagu tukanaynin shahiidka aan lagu tukanayninna waa midka ku dhinto macrakada gaalada iyo muslimiinta kuwa muslimiinta dhexdooda iyaga maaha mararka qaar baa muslim lala dagaali karaa ama maalan muslim buqaad ah ama muslim adiga yacni markaas yacni aada naftaada ka ceshanaysid iyo qofku hadduu ku dhinto ajarkii shahiidka ha lahaado laakiin waa la dhaqayaa kaas waa la waa l waana lagu tukana ee midkan la sheegayo waa shahiidka macrakada gaalada bis waay ayb ayib ee qofkii dagaalka goobtan inuu ku dhinto aduunan goobtii ku dhimanin oo intuu ku dhaawacmay goobtii magaaladii inta la keenay oo ku dhintay mar dambe dhintay ninkaa waa la waa la dhaqaa waa la karfanina waa lagu tukana waa midka macrakada waa kan marka aan lagu aan lagu aan lagu tukanaynin bacdi ahlilcilmi waxay ka hadlaan sida alimaam alqurtubi oo kale wuxuu ka hadlaa haddii gaaladu iyadoon saf laba saf la ahayn oon dagaal lagu jirin si gaadma ahayn intay usoo dhuunteen bay muslim badan laayeen waana ka carareen markaasoo kale ma wuxuu la mid noqonaa qofkaasi qof ah ma lagu m ma lagu tukanayaa mise lagu tukan maayo masaladaasuu tafsiirkiisa kusoo qaaday aabbahay bayna ku dhacday yuu yidhi sidaas magaalada qurtuba oo hadda sbain ku taal ayaa lagu si gaadmaa inta loogu yimid baa la laayay buu yidhi markaasaan waxaan su-aalay shuyuukhdeydu yidhi nin markaa muqri ahaa buu su-aalay nin kale wuxuu su-aalay aada loo caalim u ahaa aduu markaa nin mooyaane nin baa wuxuu u jawaabay waxay ku yidhaahdeen labadaba midna wuxuu ugu jawaabay sidii inaan lagu tukanin ku tukanin hana dhaqin buu yidhi shahiid camal midka kalena wuxuu yidhi maya ku tuko ghasilhu wakafinhu wasalli calayh qaadiljamaacaha ayuu u yimid marka qaadiljamaaca wuxuu fadwooday in la dhaqo lagu tukado sidaasaan yeelay waa saasaan ku asturay waana ku tukaday waa lagu tukaday mar danbuu marka wuxuu arkay bacdi kutub almaalikiya oo wuxuu ku arkay in ay sidii kale inay tahay yani madhabta maalikiyada kutubtooda mashhuurka ee muctamadka maraajicdooda wuxuu ku arkay in la dhaqo iyo in lagu tukadaba inaynan ahayn oo qofkii shahiid goob dagaal ku dhintoo kale inuu la mid yahay marka wuxuu yidhi maalinkaas waxa aan gadaal ka daalacday haddaan horay u daalacan lahaa ma ku tukaday inuu yidhi mana dhaqeen sidaasaan u duugi lahay ayib marka taasna saas uga hadlo waxa kale marka dagaal uun hadda ama buqaad lala dagaalamaayo ama saa-il lala dagaalamaayo ama waxyaabahaas oo kale iyagu cala alqowl araajix laga laga waa lagu tukanaa waana la dhaqaa macrakada gaalada meeshana qofka uu ku dhinto taas axkaamtaasaa marka xadiidkan laga qaadana qaala xadiidu anas xadiidun xasan qala xadiidu anasi xadiidu xasanu gariib laa nacrifhu min xadiidi anasi ila min hada اlwajhi annamiratu alkisaau اlkhalq waa marada baaliyowday oo yani duuga noqotay qaala waqad khulifa usamat bnu zayd fi riwaayati hada اlxadiid farawa leyth bnu sacdi can ibni shihaab can cabdiraxman bni kacb bni maliki can jaabir bni cabdillaahi bni zayd moo idin dhig jaabir ibn warkaas dhan ma qorno waxaa dhigayo wau sheegay nusakha makhduudaadku ma qoraayaan warkan dambe oo dhan laakiin bacdi makhduudaat haamishkooda ayuu ku arkay marka dee haamishka waxa ku qoran ma kitaabka asalka miya aduu sidaan u qoray marka can jaabir bni cabdillaahi warawaa macmaru can الzuhriyi can cabdillaahi bni thaclabata can jaabir wlaa naclamu axada dakarahu can الzuhriyi can anas ila usaamata bna zayd khulaasada marka waxay tahay usaama yani waxaan ujeedaa usaamata bnu zayd alleyki keliya ayaa wuxuu xadiidka ka dhigay min musnadi anas raggii kale waxay ka dhigeen min musnadi jaabir wasaltu muxamada can hada اlxadiidi faqala xadiidu leyt can ibni shihaab can cabdiraxman bni kacb bni maliki can jaabirin asaxu kaas ayaa asaxnimo badan oo midkan marka jaabir in laga dhigo yacni jaabir min musnadi jaabir in laga dhigo baabun aakharu ay hada kani baabun baab weeyaan aakharu oo kale qala xadaثna caliي bnu xujiri qala akhbarana caliي bnu mushirin can muslimi اlأcwar huwa muslim bnu kaysaan adabbi muslim bnu kaysaan adabbi اlmulaa'i ضaciifu rawaa lahu الtirmidiy wbnu maaja can anas bni maliki qaal kana rasuulu lahi sal l slam yacuudu lmariida nabiga qofka jiran buu booqanayay wayashhadu ljanaazata buu xaadirayay wayarkabu lximaara dameerka ayuu fuulayey ayuu korayey yani gaadiid ka dhiganayey wayujiibu dacwata alcabdi addoonka dacwadiisana waa ajiibayay hadduu addoon u yeero uu yidhaahdo cunaan kuu sameeyey kaale waa tegaya ama darankaa leeyahay iyo imaa waa u tegaya mutawaadic nebigu waa tawaaducahay kibir iyo kuma sifaysnayn marka wayarkabu lximaara yacni gaadiidka dadka yacni fardaha oo kalea dadka waaweyn ay fuulaan oo aadka u nebigu marka dameeraha oo kalena waa waa iskala way way ka dadka ahlu ahlu takaburka dameer inay fuulaan oy gaadiid ka dhigtaanay raacaan oo kale waa ka iskala weynaaye marka nebigu islama weyneyn xataa haddii dameerka loo keeno isagaas marka waa raacayo gaadiid buu ka dhiganayo waa macnaha wa kaana yawma bani quraydata calaa ximaarin buu ahaa maalintii bani qurayda dameer ayuu saarnaa makhduumin b yacni sanka laga xiray bixablin xarig lagu xiray looga xiray min liifin liifka ahaaday liifka waa qumbaha oo kale xarig qumbaha laga sameeyo kale calayhi ikaafu liifin korkiisa waxaa ahaa kabad markaa liif ka samaysan kooro liif ka samaysan qaala hada xadiidu laa nacrifhu ila min xadiidi muslimi can anas wamuslimun ilacwaru yudacafu huwa muslim bnu kaysaan almulaa-i qaala baabu ma jaءa fi dafni الnabiyi sal ly slama xaysu qubid waxay ku yimid nebiga in lagu aasay meeshii uu ku dhintay meeshii lagu oofsaday baa nebiga lagu duugay qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa abu mucaawiyata can cabdiraxmaan bni abi bakrin ninkan waa cabdiraxmaan bnu abi bakrin ilmulaykiy wa huwa daciifun rawaa lahu tirmidiy bnu maaja can bni abi mulaykata can caaishata qaalat lamaa qubida rasuulu llahi sal ly slam rasuulka markii la oofsaday ikhtalafuu fii dafnihi duugistiisii bay asxaabtu isku khilaafeen xaggeen ku duugnaa faqaala abu bakrin abuu bakr wuxuu yidhi samictu min rasuuli llahi sal ly slama nabigan ka maqlay shay-an maa nasiituhu aanan hilmaamin qaala maa qabada allahu ilaahay ma qibdoonin nabiya nebi ilaa fi lmowdici meeshii unbau nafta uga qaadaa alladii meesha oo yuxibu ou jecel yahay an yudfana fiihi in lagu aaso alla nebi ma oofsado ilaa meeshuu ku oofsaday unbaa nafta yaa lagu duugaa yani meesha uu jecel yahay in lagu aaso unbaa alla ku oofsadaa idfinuuhu ku duuga fii mowdici firaashihi meeshii uu ku dhinto firaashka u yaalay bartaas ku duuga qaala hada xadiidu qariib wacabduraxmaan bnu abi bakrin ilmulaykiyu yudacafu min qibali xifdihi wqad ruwiya hada alxadiidu min gayri hada lwajhi baa la wariyay rawahu bnu cabaas can abi bakrin sidiiq can nabiy sal l slam laakiin nebiga meeshii uu ku dhintay waa lagu aasay taas khilaaf male iyada boqolkii caaisha lagu duugay waana arrin sida ka muuqato ambiyada ilaahay marka uu ku gaar ah dadka kale ayaga in maqaabirta la geeyaa fiican oo aan lagu duugin meeshay ku dhintaan leanna nebiga isagaa yidhi laa tatakiduu buyuutakum qubuuran midaanina arrin nebiga u gaar ah waay marka masalada waxay tahay xikmada ku jirtaa waa maxay nebiga in lagu duugo gurigiisa oo aan lagu duugin qubuuraha caamka ah isagaaba ka hadlay nebiga sal lla slam xadiidkii caaisha wuxuu ahaa lacna allahu alyahuuda wاnnasaara itakaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid markaasuu nebigu wuxuu yidhi alaa in caaisha waxay tihi yuxadiru maa sanacuu nebigu wuxuu ka digayaa waxay yahuud iyo nasaaro sameeyeen markaasay waxay ku dartay oo tihi lowlaa dalika ubriza qabruhu lowlaa dalika cabsidaas in qabrigiisa laga dhigto masjid iyo meel lagu tukado oo loo soo qasdo oo dadku ay markaa masaajidiya ka samaystaan haddii aan taa aynan ahayn oo arrintaa aan laga baqaynin qabrigiisa bannaankaa lasoo dhigi lahaa waxaa laga baqayaa dadku inay ka dhigtaan masaajid ubriza qabruhu maxay tahay ubriza qabruhu macnaa sida dadka caadigaa qubuurahoodu bannaankaas loogu duugaa isagana bannaanka loogu duugi lahaa bannaanka lama kala xigo nin walbaa waa aadi karaa laakiin guryaha waxay u baahan yihiin isti'daan oo nebiga haddii gurigiisa lagu duugay ninka imaanaya caaisho inuu ka idin qaato u baahan yahay gurigi waa lasoo gargaraacaya ma soo geli karaa ma imaan karaa arrintaa marka nebigu asturaaday u tahay oo ninkii la doonaa meeshaa inta fadhiisto masaajid kama dhigan karo leanna guri oo la leeyahay ayib lowlaa dalika ubriza qabruhu masaladaas marka in la fahmo ubriza macnaheeda in la fahmo ubriza macnaheeda banaankaa lagu duugi lahaa meel dadka ka dhaxayso banaan iska ay ma la fah ma la fahmo ayib sidaasaa nebiga marka arrintaas cabsi laga baqaayan ayaa sidaa loo yeelay marka dee ilaahay waa ilaaliyey oo haddii hadda la yidhaahdo dee rasuulku soo hadda masaajidkiisa soo kuma duugna haddii la yidhaahdana dee hadda lafteeda masaajidku nebiga waa ka dadban yahay dhowr derbina waa uga dadban yahay masaajidka oo markii horeba xataa loo sameeyey ta kale meeshaasu awal masaajid ma ahayn nebiga ku dhintay qabrigiisa ku yaalla yaa ka dhigay marka yaa masaajidka soo geliyey taas in la ogaaday u baahan tahay asxaabtii rasuulka maa yeeleen mase asxaabta ma yeelin cumar iyo markay masaajidka waasicinayeen dhinaca kale dhinaca qolalka ay jiraan maahane dhanka kale u waasiciyey cusmaanna dhinaca kale u waasiciyey waqtigii dambe oo waliid ibnu cabdilmelik oo boqoradii boqoradii amawiyiinta ka mid ahaabaa qolalkii intuu gatay gaday ayuu masjidka ku daray sidaas baa marka qabrigii masjidka kusoo galay sidaasoo ay tahayna waa ka taxadareen oo qabrigii marka saddex derbi ayay ku sameey ku sameeyeen oo aada moodid inay tahay saddex xagal oo kale ayay u sameeyeen dhan walba marka waa kasoo geliyeen camalkaa marka ma lagu bushin karo ama ma lagu ma lagu bushin karo axaadiistii rasuulka uu sheegay oo qubuuraha iyo masaajidda hala kala celiyo laguma bushin karo leanna isaga ma sameynin asxaabtiisana ma sameynin so ma waxaad garateen maaha nebiguna xadiidkiisa ficilka waliid ibn cabdilmalik laguma nasakhi karo leanna xadiidka jundub ibn cabdillaahi jundub ibn cabdillaahi xadiidkiisa wuxuu ahaa nabi ay muslim uu wariyey qaala rasuulu llahi sal ly slam qabla an yamuuta bikhamsin nebigu wuxuu yidhi intuunan dhimanin shan maalin ka hor lacna allahu lyahuuda wanasaara ama qaatala allahu lyahuuda wanasaara itaqaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid alaa inii anhaakum can dalika war waxaas waa idinka reebaya afar maalmood kadibna waa dhintay nebiga sal l sl wax nasakhay ma jira marka arrintaas ficil uu sameeyey weliid oo aan saxaabana aynan joogin maa ku nasakhmi karta taasi marka daliil uma noqonayso qofku nebiga qabrigiisaba waa ku yaallaa hebel qabrigiisa waa ku yaallaa culimada qubuurtooda masaajiday ku dhex taallaa yaa ku sameeyey qofka ku sameeyey xujo ma noqon karaa waa may ayb baabun aakharu baab kale qaala xadaanaa abu kurayb qaala xadaanaa mucaawiyat bnu hishaam can cimraana bni anasin اlmakiyi ayb wahuwa abu anas almakiy daciifa aciif mucaawiyat bnu hishaamna waa alqasaar saduuq lahu awhaam can caطaa can ibni cumar ana rasuula اlahi sal l slama qaal udkuruu maxaasina mowtaakum dadkiina dhintay maxaasintooda iyo yacnii wanaagooda sheeg sheega wa kufuu can masaawiihim xumaanyaalkoodana ka hara qofka dhintay xumaantiisa ha sheeg sheegi oo xumaantooda ka hara dadka dhintay wanaagoodana sheeg sheega xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jira cimraan bnu anas almaki qaala hada xadiidu gariib wasamictu muxameda yaquulu cimraan bnu anas almakiyu munkar lxadiid marka munkar lxadiid iyo fii xadiidihi manaakiir waa kala duwanta munkar lxadiid haddana warawaa bacduhm can cataa can caaisha bay qaarna weliyeen wa cimraan bnu abi anas marka tirmidi wuxuu rabaa nin kale oo u magac eg ayaa jira ninkan oo ninkan ka horreeyey hiqana ah labadaas inuu kala saaro rabaa wa cimraanu bnu abi anas misriyun waaye ahbatu wa aqdamu min cimraana bni anas waa ka ahbatsan yahay ka hiqanimo waa ka hiqaysan yahay waana ka horeeyaa cimraanu bnu anas almakiyigan kan marka laba nin oo kala duwan ayb hada akiruh wallah aclam wsala allah wslm la nabiy